wasaaradda caafimaadka dowladda puntland ayaa ka wareejiday lix baawar oo ambalaas ee degmooyinka gobolka nugaal si kor lanka qaada adeegyada caafimaadda ee bulshada langhay litun baawur ambalaaste ayaa lanka tiragelili isbitaal oo ka taala degmooyinka gobolka seyti aana seyti oo qayb ka ah mashruuc damal caafimaad iyo fulihaysa b s mashruucan waybah diiradda usa saaray sidii la xoojii lahay awoodda adeegsashada caafimaadka ee gobolka gaar ahaan nahaan degdege munaasabadda wareejinta wayba ku qayb galay guddoomiyaga gobolka nugaal iskudubaga wasaaradda caafimaadka gobolka qaar ku mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmooyinka burtingle garoobe godob jiraan eyl iyo dangorayo guddoomiyaga gobolka nugaal cabdiraxmaan xaaji cabshir oo hadal kooban ku jeedii goobta baawurta laka wareejiyay iyo waybowsag mahadnagay wasaaradda caafimaadka puntland iyo hay-adda b s i ee kula shaqaytay mashruuc dhamal caafimaadda bacdalsalaam maanta meesha waxaanu kula wareegnay ambalaasiyo cisbitaallada degmooyinku aad iyo aad ay ugu baahnaayeen oo muxtaad ay u ahaayeen oo baahi badan ay u qabeen wasiirka iyo tiimkiisa caafimaadka hawshaan ka soo shaqeeyey waanu u mahad celinaynaa annagoo mas-uuliyiintii degmooyinka matalayey iyo gobolkii ah waanu u mahad celinaynaa ilaahayba ajarkana iyo xasanaadkana gudi kara degmooyinkaas iyo meelaha haddeer shanta degmo oo gobolka nugaal dhammaan aad iyo aad bay baahi aad iyo aaday u qabeen wasiir wixii kaleetoo baahiyana waxaan filaynaa kii noo dhammaystira inaa noqotid wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland siciid jaamac qorsheel iyo kelmad dardaaran ee ku jeediy wareejinta baaburtuun weynuu sheegay in liisbitaal lanka tirigalay baaburtuun baabuurtan laynii dhiibo waa baabuur qaaliya oo ka duwan baabuurtii hore ambalansyadii hore wax walba ayaa maaragtay u dhan waxaa la rabaa marka qofku inuu ilaaliyo oo u ilaaliyo sidii wuxuu isagu leeyahay iyo hantiu isagu leeyahay sida mitaal ahaan ninkii ambalanskii wadi jira eyl maxamed baa la yaraa waan filaya maxamed ninkaasuu ammaanbu mudan yahay iyo dhowr nin oo kale laba nin oo kaleeto oo gobollada kala jira waayo baabuurka loo dhiibay labadii kun iyo shantii baa loogu yimi hadda kii ka dambeeyey oo laba kun iyo toddobiyo toban loo dhiibayna maanta isagoo sidiisa baa loogu yimi kan cusuba loo dhiibaana waxaa la rajaynayaa haddii la nool yahay inuu sidii kuwii hore u xanaanaynayo u xanaanayo kudayashu mudan waxaan rabaa ragga baabuurta loo dhiibaya inay ogaadaan mas-uuliyadda iyagay saaran tahay baabuurta ambalaastee wayba qayb ku ayeyna mashruuca horumarinta caafimaadka ee degmooyinka gobolka puntland